maxkamadda racfaanka gobolka nugaal ayaa diiday racfaanka ay qaateen saddex dhallinyaro ah oo bishii hore lagu helay inay kufsi wadareed iyo dil u geysteen gabadh labayo toban jir ahayd oo lagu magacaabayay caashe ilyaas aadan magaalada gaalkacyo bishii febraayo ee sanadkanna dhacday warbixintaasi ku saabsan waxaa noo haya wariyaheena nuux muuse birjeeb dhegaysiga maxkamadda racfaanka oo toddobaadkii hore soo bilowday ayaa ugu dambeyn maanta ku raacday xukunkii hore ee maxkamadda darajada koowaad ay ku xukuntay saddex dhallinyaro ah oo ku eedeysnaa dilka iyo kufsigii magaalada gaalkacyo loogu geystay caaisho ilyaas aadan dhallinyarada la xukumay ayaa racfaan ka qaatay xukun dilah oo ay ku xukuntay maxkamadda darajada koowaad ee gobolka nugaal bartamihii bishii meey guddoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka nugaal oo u wakiishay go-aankii maxkamadda garsoore abuubakar cabdinuur jaamac ayaa ku dhawaaqay go-aankii maanta maxkamadda rifcaanka gobolka nugaal xukunkeeda iyadoo xukunkeeda ku salaynaysa shareecadda islaamka waxay xukuntay sidan maxkamaddu waxay diiday rafcaankii ay soo qaateen rafcaanlayaasha kala ah cabdifataax cabdiraxmaan warsame iyo cabdishakuur maxamed dige iyo cabdisalaan cabdiraxmaan warsame maxkamaddu waxay ayiday xukunkii maxkamadda darajada koowaad ee gobolka nugaal sumadiisu tahay m d k yana sagaal boqol lixdan iyo saddex twenty nineteen iyooo soo baxay labayo tobanka bishii shanaad laba kun iyo sagaal iyo toban waxaa ka furan cabasho maxkamadda sare soddon cisho gudahood waxaa ku saxiixan gudoomiyaha aadan maxamed axmed abubakar cabdinuur jaamac siciid xasan maxamed iyo maxamed jaamac faarax wabilaahi towfiiq xerlaali ku-xigeenka puntland maxamed xareyd faarax oo saxaafadda la hadlay kadib xukunkii maanta ee maxkamadda racfaanka ayaa sheegay in qareenadii u doodayay saddexda dhalinyaro ay racfaan u qaateen maxkamadda sare waa ilaahay mahadii caaisho cadaalad way heshay maxkamaddii darajada koowaad iyo maxkamaddii racfaanka oo ah laba maxkamadood oo mawdiici ah way ka heshaa cadaalad oo maxkamadda racfaanka waxay ayiday xukunkii maxkamadda darajada koowaad balse qareennadii u doodayay xukumanayaasha racfaan ayay u qaateen maxkamadda sare maxkamadda sare waa mid qaanuuni ah ma aha mawduuci waddadii labadii kale mareen ayay mari doontaa insha allahu tacaala waayo waxaannu ku kalsoonahay caddeymahaanu hayno cid jebin karta qareennaduna uma bisla mana hayaan caddeemo ay ku burin karaan iyo caddeemo ay dib ka keeni karaan intaba waa ilaahay mahadii garowa waxaa ka muuqda roob waa cadaalad cadaalad la'aan waa nolol la'aan caaisho cadaalad bay heshaa iyadoo qabri ku jirta maxkamadda kiiska caasho oo wakhti badan qaatay ayaa waxaa dhegeysiga maxkamadda ka qayb galay tan iyo intii ay soo bilaabatay dadweyne badan oo isha ku hayay cadaaladda dhanka garsoorka nuux muuse birjeeb v o a garowe waa tahay weli wararka maxkamadda darajada koowaad ama racfaanka ee nugaal ayaan ku jirnay dhinaca kalena qareenka saddexda nin ayaa sheegay inay racfaan ay ka qaadan doonaan maxkamadda sare ee puntland cabdulqaadir samakaab ayaa kula xiriiray khadka telefoonka ee garowe waxaana uu weydiiyey qareenka dadka eedeysanayaasha ah tallaabada ay qaadanayaan maxkamadda sare baa loo furan oo rafcaan saddex labaad baa loo furan oo maxkamadda sare ee dowladda puntland ah oo halkaas baan insha allahu rafcaan u qaadanaynaa oo sida qaanuunkuma deeqo qaanuunkaana nafaraya waxa anagu aanu iska iyo u isticmaalayno maaha sidee kusoo helaysaan marka caddeymo intaan ka badan oo aad hadda soo weyseen oo aad ku caddaysaan in ragga la xukumo aysan dembiga gelin oo haddee anagu caddaynba kiiskaan anagu caddaynba lama ma aragba qaanuun baanu lena qaanuunkaygu waxbuu caddayn u yaqaan qaanuunka dalkan aanu anagu joogna ee soomaaliya wuxuu leeyahay qaanuun qaanuunka wax lagu baaro buu leeyahay hay-adaha waxbaaruu leeyahay yacni ma leh midna meesha ma yaallo waxaana ku yidhi ama aanu anaga naloo keen wax nagu cusub wey dheene waa wax anaga nagu cusub habkaan alaanska ah oo dadka dembiga galay maadaama aan ciyaarkaysii iyo oo marag ku ah iyo qiraal la jirin yani habkaan alaaniska waxaan technolojiyadan waa wax nagu cusub anagu ma naqaan yani sharaxaadna mehin waa meelaha aan kuleeyahay su-aal baanu ka qabnaa oo su-aal badan baanu ka qabnay waxa weeye waa waxan horta yaa qaaday waxan xagee la geeyey maxaa lagu sameeyey ma muxuu ka kooban yahay qalabkan see wax loogu baaraa see muxuu yahay sidiisana meesha la geeyey waa xagee waa nairobi waa kenya anaga nairobi mane kenyana mane soomaaliyana marka waxaan jeclaysanay in sharaxaad sharaxaadda wax la siina ma ag raggii falaysay ma arag qofkii maxaan ku qaaday ma aanu arag ninka soo taxliiliyey waxaan ma aanu arag sida wax loogu taxliiliyo ma naqaan yani waa meelahaan kuleeyahay sharaxaad baanu ka rabnay ha yeeshee yani maxkamaddu xukunka way ku qaraaday waxreerintu keentay xukunkaasay gaartay dabeedna rafcaan baa looga fog rafcaan kayagaasaan qaadanayna su-aalaha aanu qabnana waxaanu la tegaynaa maxkamadda sare aanu la tegaynaa insha allah habka d n a ga in wax lagu baaro oo caddayn uu noqon karo miyaad diidan tahay adiga anigu waxaan ka ogolahay oo aan aqaan d n a in dad sinjigiisa qof la baarayo sinjiga macnaa qofkan yaa dhalay yacni waxaan u aqaanay shay dadka isdhalay sinjigooda lagu raadiyo wax kale laakiin habka dembiga loogu raadiyo anigu weligay ma maqan racfaankiina labaad ee aad qaadateen maxaad ka rajaynaysaan maxkamadda sare waxaan ka rajaynaynaa insha allahu in oo ay su-aalahaas aanu jawaab u helno kaasina waxa uu ahaa axmed salaad oo ah qareenka saddex nin oo loo haysto dil magaalada gaalkacyo bishii februaayo loogu geystay caashe ilyaas oo ahayd gabar laba iyo toban sano jir ah waxa uu qareenka khadka telefoonka ugu waramay wariyaha v o e da cabdulqaadir samakaab